hits barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabtiya labiy labaatanka bisha juune sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah maxamed colaal xasan
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay marti inoogu yihiin qaar ka mid ah ardayda khamiistii aanu ka soo gudubnay uu u soo gabagaboobay imtixaanka shahaadiga ah ee somalilan
run ahaantii aad baan horta ugu faraxsanaa inaan maanta heer ka mida hadafyadayada aanu gaadhno oo aanu yoolkayaga yool ka mida aanu ka run sheegno waxaanu diyaar u nahay doonaynaana inaanu wadno waxbarashadayada heerna aanu ka gaadhno runaantii maanta waxaanu dhammayn heer ka mida heerka waxbarashada oo waxbarashadii maanu dhammayn waxaanu u gudbanaa tii ugu muhiimsaneed aanu ku maaran lahayn maanta mustaqbalkayaga
kaalimihii heesaha ee barnaamijka ayaan meesha ka marnay
sidoo kale ciyaarihii ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa amar ku siiyey hay-adaha hirgelinta sharciyada socdaalka ee dalkan inay soo qabqabtaan dadka muhaajiriinta ah ee go'aamada musaafurintooda hore loo gaaray howlgalka dadkaasi lagu soo qabqabanayo ayaa bilaabanaya axadda berita ah sida ay warinayaan warbaahinta dalkan maraykanka howlgalkan ayaa markii ugu horreysay waxaa shaacisay jariidadda the washington post oo sheegtay in lagu beegsanayo ilaa iyo laba kun oo qoys oo ku nool magaalooyin waaweyn oo ku yaala maraykanka oo dadka muhaajiriinta ah ee dalkan soo gala ay tagaan sida magaalooyinka houston chicago miami iyo los angeles washington post waxay sheegtay in xogta la xiriirta soo qabqabashada dadkan ay ka heshay saddex sarkaal oo ka tirsan waaxda socdaalka oo magacooda qariyey wargeyska the miami herald ayaa sheegay in magaalooyinka kale ee la tilmaamaysanayo ay ka mid yihiin atlanta baltimore denver new orleans new york iyo san francisco dhinaca kale madaxweyne trump ayaa fariin uu soo dhigay boggiisa twitterka ku sheegay in maraykanku uu bilaabayo masaafurinta malaayiin qof oo sharci darro dalkan ku jooga shacabka waddanka muritaaniya ee galbeedka qaaradda afrika ayaa maanta oo sabti ah u dareeray goobaha codbixinta si ay usoo doortaan madaxweyne muritaaniya oo ah waddan caan ku ah afgembiga ayaa markii ugu horreysa la rajeynayaa in madaxweyne maxamed waled cabdal casiis oo dalkaasi afgembi ku qabsaday labada kun iyo sideedii uu si dimuqraadi ah uu xilka ugu wareejiyey madaxweynaha cusub ee lasoo dooran doono dad gaaraya hal milyan iyo shan boqol oo kun oo qof ayaa isu diiwaan geliyey inay codeeyaan waxaana goobaha ay yaalaan sanaadiiqda codadka la furay saakay toddobadii aroornimo natiijooyinka hordhaca ah ayaa la filayaa inay soo baxaan isniinta maxamed waled kazuune oo ah jenaraal hore kana mid ahaa musharaxiinta uga cadcad ayaa lagu wadaa inuu maanta codkiisa ka dhiibto garoonka olimbic ee magaalada caasimada ah ee nuwakshot musharaxiinta kale ee safka hore waxaa ka mid ah cabdulaahi waled fitaax oo maanta ku baaqay in dalkaasi uu ka dhaco isbedel nabad ah
halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington bisha juun waa labaiy labaatan sanadka labada kun sagaaliyo tobanka idaacadda waxaa idiinsoo soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo maxamed colad xasan haatan nagu soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada laascaanood ee gobolka sool ku soo diyaariyey cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni madasha ah oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool barnaamijka madasha ayaan ku eegi doonaa imtixaamaadka ardayda dhallinyarada ee dugsiyada sare ee dhameeyey ee gobolka sool sida ay u kala dooran lahaayeen jaamacadaha iyo dhibaatooyinka dhallinyarada markay sekandariyada dhammeeyaan hor yaalla waxaana nagala qayb qaadan doona saddex arday oo ka mida ardayda dugsiyada sare waxaana barnaamijkaasi nagala qayb qaadanaya salebaan cali axmed maryan maxamed xasan iyo jaamac cabdirashiid cali ugu horeyn salebaan cali axmed ayaan weydiin doonaa bal salebaan waxaad iga warantaa waxbarashadii aad soo wadeen iyo haatan marxaladda aad taagan tihiin iyo waxaad rajaynaysaan bal nooga waran bismillaahi raxmaan raxiim horta marxaladan aanu anagu haddeer kasoo gudubnay waa ilaa one to to alif koowaad ilaa secondary labiyo tobnaad ee loogu gudbo marxaladda jaamacadda ama qofku uu noloshiisa ku maareyn karo intaa uu ku jiro heerkaas dugsiga hoose iyo dhexe ama secondarygaba waxa weeye marxalad uu ku jiro in gacanta lagu hayo oo kale ama abaydin waxaa afka soomaaliga lagu yiraahdo intaa kabacdi qofku wuxuu u tallaabayaa inuu isagu noloshiisii habeeyo oo qaabeeyo marka haddeer aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay aniga iyo dhammaan ardayda kaleba marxaladdan aanu soo gaadhnay ee guusha ah oo aanu ugu tallawnay qayb ka mid a hadafkii aanu nolosha iyada ka lahayn waxa weeyaan haddii ilaaha yidhaahdo dee wax haddeer aanu kulli diyaar u nahayba waa jaamacad haddii ilaaha yidhaahdo mid aanu haddii aanu ka helo maamuladan jira ka jira dalkaba aanu ka helo wax la yidhaha scholarship iyo haddii aanu anagu iska kafaynoba qoys ahaan iyo qof ahaanba salebaan waxaa jirta marka dee dhallinyaradu ay soo dhameeyeen dugsiyada sare caqabada ayaa la kulma bal ka waran waxyaabaha ardayda hore ee sanadaha idinku horeeyey aad ka baranaysaan iyo waxaad is leedihiin inaad iska ilaalisaan waa muhiim maxay ta cabdikariinow wallaahi horta carqaladahu way jiraan oo carqalado badan baa jira inkasta oo haddeer dalku sidii hore ee uu markii hore ahaa uu wax badan soo dhaamayo oo ay aada usoo badanayaan fursadihii shaqo iyo kuwii waxbarasho ee dalkeenan soomaaliya uu leeyahayba waxa weeyaan markii hore carqaladihii lagala kulmi jiray waxay ahayd ardaygu marka uu soo dhammeeyo dugsiga sare oo uu heer jaamacadeed u gudbo waxaa qabsan jirtay carqalad ahaan badanka inagu waxaynu nahay iska dad soomaali haddaynu nahay dad xoolodhaqataa baynu badan nahay marka waxaa badanka ka hor iman jiray ama carqaladaha ugu badan ee ka hor imaada ay ahaayeen in ay badanka sida ay u badan yihiin kafaalo qaadi kari waayaan ama ay iska kafayn kari waayaan sidii ardayga jaamacad uu ugu gudbi lahaa marka ardaygii waxaa ka hor iman jirtay markii uu intaasoo dhan dugsi kusoo jiray niyad jab ah intaasoo dhan markuu niyad kusoo jiray dee waxbarasho uu jaamacadna waayo waxaa ka hor imanaya niyad jab aada u weyn marka waxaa istusaya sidii dhaqamadii haddeer soo gabaabsiiyay ee aadka u badnaa ee tahriibta iyo oo kale ahaa marka carqaladahaasoo kale haddeer wax badan waa laga kabtay oo dalku haddeer sidii hore uu soo dhaamaa wax badan oo shaqa iyo fursado waxbarasho ahna waaba la heli karaa oo ardaygu haddeer isaga oo dee waxbarashadiisa isagu wata buu haddeerna shaqo meel ka heli karaa oo shaqaysan karaa sidoo kale maryamo maxamed xasan oo barnaamijka madasha nagala qayb qaadanaysa bal maryamo waxaad iga warantaa fursadan aad dugsiga sare aad soo dhammayseen iyo diyaargarowga dhanka jaamacadda aad u gelaysaan iyo waxyaabaha sida weyn aad maskaxda ugu haysaan awalan assalaamu calaykum aad ayaan kuu salaamaya cabdikariin walaalo adiga iyo bahda v o edaba haddaanu gudmo maxaan sheegaayay qodobada barnaamijka run ahaantii aad baan horta ugu faraxsanaa inaan maanta heer ka mid ah hadafyadayada aanu gaadhno oo aanu yoolkayaga yool ka mida aanu ka run sheegno waxaanu diyaar u nahay maxaan sheegaayay doonaynaana inaanu wadno waxbarashadayada maxaan sheegay heerna aanu ka gaadhno sidaa darteed waxaa jira caqabado badan oo ka hor imanaya ardayda maadaama ay nahay sida walaalkan ka dhawaajiyey salabaan qofkii ardayga ahaa inuu kala jeclaysto facultiyo uu jecel yahay oo sida inuu maadooyinka qaar ku fiican yahay maxaan sheegaayey waalidkiina la jeclaado maadooyin kale sida isagoo accounting ama business doonaya ama jeclaysanaya maadooyinkaana ku fiicnaa loo beerhsiiyo waalidkiina u beerhsiiyo inuu barto dhanka caafimaadka oo kale oo ay odhanayaan waalidkii dankaasaa dee dakhli naga soo geli karaya waxaa kaloo ka imaan ka hor imaan karaya caqabadaha ka hor iman karaya ka mid a duruuf jirta awgeed oo ay waalidku aysan kafayn karayn haddii aan u gudbo hadafka iyo yoolka aan nolosha ka leenahay run ahaantii waxaa jirta qof walba dee hadaf iyo yool buu leeyahay waxaa maxaan sheegaayay qof walba doonaya inuu waxbarashadiisa heer ka gaadho maadaama hadda idinku aad dhammayseen waxyaabahaasoo dhan karto waad ka baran karaysaan ardaydii hore oo idinkuna aad kaga badbaadi karaysaan maxay tahay waxyaabaha laga baran karayo oo aan kaga badbaadi karayna waxaa ka mid ah iyagoo dee waxa ugu horeeya oo hor istaagi kara ilmaha waxaa ka mid ah waalidkiisa uu amarkiisa diidi karin iyagoo waalidkii la fahansiiyo qofku inuusan ka baxsan karayn waxan uu dirayo maadaama uusan jeclayn oo uu jecel yahay facultiga uu baranayo ama waxa uu doonayo inuu waalidkii ka dhaadhiciyo oo uu fahansiiyo inuu maxaan sheegaa jecel yahay facultiga baranayana sidoo kale een, jaamac cabdirashiid cali bal jaamac waxaad iga warantaa iskuulkaagu waad dambayseen een, marxaladan aad hadda gelaysaan oo kale bal iga war horta aad baan ugu faraxsannahay maanta inaanu heerkan soo gaadhno waxaan u mahad celinaynaa waalidiinta iyo awalan horta allah ayaan mahad celinaynaa iyo waalidiinta heerkan soo gaadhsiiyey marka labaad runaantii maanta waxaanu dhammaynay heer ka mida heerarka waxbarashada oo waxbarashadii maanu dhammayn waxaanu u gudbanaa tii ugu muhiimsaneed aanu ku maaran lahayn maanta mustaqbalkayaga Een, m- m- m- marxaladdan marka uu ardaygu joogo waxaa jira caqabado fara badan oo uu ku maaraynayo mustaqbalkiisa marka uu ardaygu u diyaargaroobayo jaamacadda waxaa hor imanaya caqabado fara badan dhanka doorashada facultiga iyo kuliyaddu uu jecel yahay caqabadahaas waxaa ka mid a in een, ardaygu uu saaxiibkii kala raaco kuliyadda saaxiibkay galay een, in kuliyadihii qaarkood aysan waddanka ool een, duruufo dhaqaale awgeed ay iska jiraan een, horta caqabadahaas iska jiraan iyago- iyagoo iska fara badan shaqsi waxaa qof walba u fiican inuu kuliyadda iyo maadada ku fiican inuu barto si uu hadhow waxbarashadiisa ugu guulgaadho ka warran waxyaabaha dhallinyaradu ay hadal hayaan markay dhammeeyeen dugsiga sare maadaama hadda guud ahaan isu timaadaan oo kale Een, run ahaantii ardaydu afkaarta marka la fiiriyo ama aad la sheekaysatay ardayda waxa ay jecel yihiin ama ku taamayaan inay helaan waxbarasho dibadda ah Een, ama deeqo waxbarasho taasina waa mid dee hadda waddanka waxaa moodaa in dowladaha iyo maamulada ay soo kabanayaan nidaamyada dowladna ay sii soo dhaamayaan ayna jiraan jaanisyo badan oo ardaygu ku hela waxbarasho dibadeed Een, taa waxaan kula talin lahaa horta ardayda inay aaminaan gobolkooda haddeer gobolkeen ahaan jaamacadu way soo badan yihiin oo soo bateen ilaa afar jaamacadood baa ku yaala Een, gobolada kale dalkan way ku yaalaan bal ardaydu waxay jecel yihiin inay helaan een, jaamacad iyo een, waxbarasho deeq dibadeed ah taasna ay- ay ku kalifayso waxyaalaha ay ka mid yihiin in waalidkood aan ka bixin karin jaamacadaha een, iyo duf- duruufo dhaqaalo iska jira Een, saleban waxa een, sida uu ka dhawaajiyey een, jaamac bal ka waran een, ku qanacsanaanta inay dhallinyaradu ku qancaan jaamacadaha waddanka gudihiisa ku yaalla ay wax ka dhigtaan gaar ahaan maadaama idinku hadda dhammayseen dugsiyadii sare Een, bismillaahi raxmaan raxiim Een, horta cabdikariinow een, waa arrin aada u wanaagsan Een, waxa weeyaan sida uu jaamaciba inoo sheegay walaalkeen waxa weeyaan ardaydu duruuftan een, aynu soo sheegnay oo ugu badan badanka aad iyo aad weeye duruuf dalkeena uga jirta in ay ardaydu aada ugu taamaan inay helaan een, jaamacad dalka dibaddiisa ah Een, waxaa sababayaana waxa weeye een, maadaama uu dalkeenu soo galay sodomeeyo een, sano oo burbur iyo qalalaase een, qabyaaladeed ahaa iyo dhibaato dalka gudihiisa ahayd een, baa sababay horta oo sababta koowaad ee ah een, keenaysa in ay ardaydu jeclaystaan in ay dalka dibaddiisa wax ku bartaan Een, iyo oo dee intii dagaalku ka jiray baa waxa dhacay in uu da- waxbarashadii dalku ay tayadeedii aada u hooseyso maadaama aanay jirin dowlad een, ku taxalluqda oo muhiimadda saaraysa een, arrintan marka ardaydii sidaa daraaddeed waxa ay doonayaan in ay een, shakhsiyaad ama een, dad ka jira een, een, eheladooda oo dibadaha jira sida ay u badan yihiin iyo dee iyagoo iskolarshibaba ka helaa in ay xaggaa ka helaan bay aad salebaan oo ardaydu waxay ka hadlaan kalsoonida ay ku qabaan inay taxaamo helaan een, ama waxbarasho bilaash ah oo ay badanaa cabasho fara badan ka muujiyaan bal taasoo kale ka waran Een, cabdikariinow horta ardayda een, een, een, een, soomaalidu waa arday aad iyo aada u miskax badan Een, waana arday markii ay imtixaamaadka gelayaan badanka een, sida wadamada kale oo kale haddii ay da- dowlad tayeysan ama dal een, waxbarasho tayeysan helaan Een, waa arday aad iyo aad u taalenti oo u een, miskax sarraysa waana aad iyo aad bay u- u galaan kaalmaha koowaad marka carqaladahaasi waxa weeyaan cabdikariinow in ardaydu waxbarasho tayeysan ay helayaan waa arrin een, muhi- arrin jirta weeye haddii ay xaggaa ka helaan oo la jaan qaadaan waxbarashada ay si fiican ugu guulaysanayaan kaalinta ay rabaanna ay helayaan hadafkooda gaadhayaan Een, maryan waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo sida ay ka dhawaajeen ardayda een hadda een kala baxday bal ka waran waxyaabahaasi caqabadaha ay ku leeyihiin inayna dhallinyaradu u gudbin jaamacadaha oo ay dugsiyadii sare ay dhammeeyeen ay ka hadhaan oo halkaa waxbarashada ku ekeeyaan maxay tahayna waxaa jirta cabdikariina walaalo een, ardayda qaar inay iska jecel yihiin oo ama ay doonayaan inay dibadaha wax ku soo bartaan oo ay jecel yihiin inay jaamacadaha ka qayb galaan adduunweynaha oo ay wax ku soo bartaan sidaa darteed iyagoo ay een, og yihiin inay jirto maxaan sheegaye duruuf een, waalidka ama dee ka haysata xagga maalka ayaa waxay sameynayaan waxay ku khasbayaan waalidkood inay u diraan jaamacad waalidkii oo aan heli kalayn waalidkii wuxuu ilmihii ku adkeynaya inuusan jaamacad dibadda aad tegin oo uu maxaan sheegay dalka ka barto ilmihiina wuxuu waalidkii ku adkeynaya inuusan jaamacad dalka ka baran oo uu dibadda aado waalidku qayb buu ka noqon karaa oo dee maadaama uu kafayn karayn wixii uu kaga bixi lahaa jaamacadda een, ardayduna waxay kaalin la- ka qaadanayaan oo dee waxay maxaan sheegaayey waxay diidayaan amarkii waalidkooda arday inay dadka dalka wax ka bartaan oo aysan doonayn inay dalka wax ka bartaan doonayn inay dibadda aadaan een, jaamac cabdirashiid waxyaabahaad sodhan karto een, waad arkaysaan oo weydiin muuqdaan oo hadda tallaabooyin wanaagsan baad ka qaadanaysaan maadaama aad doonaysaan inaad jaamacadaha ku biirtaan maxay tahay Een, horta waxbarashada in lasii wado waa shay muhiim ah Een, marka ardaygu uu waxbarashada soo bilaabo ilaa sekatari ka baxo Een, marka ardaygu sekatariga dhammeeyo waxa uu haystaa bas fiican Een, marka kuma filaanayso inuu mustaqbalkiisa ku kafeeyo inta uu soo bartay waxa u baahanaya waxbarasho dheeraada si uu u helo takhasusaad dheeraad u helo run ahaantii ardaygu waxa uu muhiim ah inuu waxbarashada sii wato ilaa uu ka gaadho heer jaamacadeed waxaa halkaa ka muuqanaysa in ardaygu hadduu halkaa ka hadho uu ardayga ku biiro waxyaala aan wanaagsanayn oo kale si inuu ka dhaco nolosha ka dhaco uu ku biiro muqaadaraad waxyaalaha kale oo qabyaaladda iyo waxyaalaha keento een ardayga inuu halkaa noqdo labiitan sano wax soo baranaya sekatarigii marka uu waayo jaamacaddii inuu ka dhaco nolosha ka dhaco Een, caqabadahaas markay la kulmaan iyo qofka isku mid- een, ardayga jaamacadda hela labada qof horta sinaan maayaan waxaanu ardayda kula talinaynaa inay jaamacadaha dalka aaminaan ayna bartaan kuliyadda iyo ilaahay hibada u siiyey qof waliba waxuu ku fiican yahay salebaan een, sidaynu hore iga soo dhawaajinay oo maryana ay u sheegtay kala doorashada jaamacaduhu waa dhibaatada ugu badan ee dhallinyaradu ay la kulmaan waxaan aragnay dhallinyaro een, eh, intay kulliyo doorteen sanad diganayay haddana ka baxay een, haddana mid kale ku biiray bal ka warran dhibaatooyinkaasi iyo waxyaabahaad sodhan kartaan waa kaga gudbi karaysaan oo ardayda sanadkan cusub ay isaga ilaalin karayaan aad iyo aad baad horta umahadsan tahay cabdikariinow waxa weeyaan arrintaa waxaa lagaga gudbi karaa een, arrintaa horta waxaa sababta een, waxa weeyaan in uusan ardaygu dooran kuliyaddii uu isagu ku ahaa een, actifeka ama kuli- kuliyaddii isagu markii hore een, shakhsiyaddiisa ku doortay laakiinse uu raaci karo sidii sa- walaalkan jaamac inoo sheegay saaxiibkii ama uu noqon karo qof qof ku dayday ee aanu noqon karin qof waxaan aqoon uu leeyahay ama barasho isagu u leeyahay ku doortay Een, markaa ardaydani waxay kaga gudbi kartaa een, haddii qof waliba uu doorto een, kuliyaddii uu isagu ku fiicnaa oo ku wanaagsanaa qof waliba horta qof xuni de wax ku- wax walba ku xuni ma jiro oo qof waliba waxbuu ku wanaagsan yahay markaa ardaygu wuu is og yahay isagu waxa uu ku wanaagsan yahay iyo kuliyadda uu ku wanaagsan yahay ardaygu haddii uu doorto kuliyaddii uu ku wanaagsanaa iyo de maadadii uu isagu aadka ula socday maadooyinka lagu dhigto een, secondary sida aynu ognahayba een, waxay ku taxalluqaan kuliyadaha la baranayo kuliyadda aad baranaysid arday kastina marka uu marayo heerka een, secondary-ga wuxuu ku fiican yahay maadooyin ka mida maadooyinka uu dhigto kulli active ma wadaha Een, maryam baan ku noqonaynaa een, maryam waxyaabahaas odhan karta caqabadaha oo idin horyaala lagaga gudbi karo een, oo aad jaamacadaha ugu beeri karaysaan oo sida ugu wanaagsan aad u dooran karaysaan iyo waxaad is leedahay dhallinyaradoo dhan inay qaataan baa u fiicnaan lahayd maxay ta Een, waxay tahay inuu qofku marka hore dooran karo kuliyadda uu ku fiican yahay oo uu rabo inuu barto oo uusan ka noqnoqosho iyo waxaa samayn ama uu saaxiibkii ku dabadayan ama uu talo qof kale u soo jeediyey uusan qaadan ee isagu hobbigiisa iyo niyaddiisa waxa uu jecel yahay uu og yahay inuu ka gudbi karana uu galo jini- een, jaamacadda fakultiga uu ka gudbi karana uu galo dhallinyarada maanta waxaan kula talin lahaa een, fakultiyada ay rabaan iyo waxbarashada dhinacay ku fiican yihiin qof walba naftiisa isagaa og waxa uu ku fiican yahay iyo waxa uu doonayo maxaan sheegay qof walba waa een, arday walba oo maanta secondary dhamaystay doonaya inuu jaamacad galo waxaa u wanaagsan waxa uu ku fiican yahay isagaa naftiisa og inuu ku biiro oo uu galo oo uu ka guulgaadho waxyaabahaas odhan karto een, ardayda hore waad ka barateen waxyaabahan ka baranay ardaydii hore waxaa ka mid ah inay samayn jireen ardayda isku dabadayasho ama uu qofku saaxiibkii ku dabadayan jiray ama uu qof kale faculty kale raaci jiray inaysan maanta samayn ardaydu qof walba dee adduunka horumar buu gaadhay inaysan samayn qof qof ku dabadayan ee adduunka ee maxaan sheegaay ma jiro qof qof ku dabadayda inuu qof walba hobbigiisa iyo waxa uu jecel yahay uu raaco facultiga uu doonayana uu galo haa Een, jaamac cabdirashiid een, barnaamijkan inagoo soo gabagabaynayna waxyaabaha idiin muuqda mustaqbalka dhanka wanaagga bal ka war
horta mustaqbal wanaagsan baan rajaynaynaa maadaama hadda dalkeenu ku jiro duulis aada wanaagsan hadday noqoto hanaan dowladeed iyo hadda- hanaan horumaro waxbarasho iyo dhinac walba Een, waxaan xagga mustaqbal haddaan ka fiirino waxaan kula talin lahaa ardayda oo noo muuqata inaanu barano kulliyadaha haatan waddankeenu jaanis kaga heli karno sida een, kheyradyada dabiiciga ah ee xoolaha dhulka beeraha een, caafimaadka xoolaha kheyraadada badda iyo geology oo kale een, inaanu kuliyadahaas oo kale haddii aan ka helno waddanka inaanu baranno si aynu hadhow uga faa'iidaysano kheyraadka waddankeena yaalla runaatii waxaanu garanaynaa waddankeenu inuu leeyahay kheyraado aada u fara badan een aynu xooga saarno inaynu kheyraadka waddankeena yaalla si aynu uga faa'iidaysan lahayn jaamacadahana waxaan rabnaa inay kuliyadaha soo kordhiyaan haddii aan lahayn ardaydana waxaan kula talinanaa inay bartaan kulli horta waxaa la yidhahdaa dee qofku markuu wax- wuxuu haysto barto ayaa u muhiimsan in wax u xusanaysan baran ka soo qaad arday een maanta hooyadii ay suuqa fadhido oo kale oo ay laga yaabo inay caanaha ay suuq u gado kaga bixinayso jaamacaddii isna uu baranayo business kale iyo it iyo waxyaalo kale waxaa ugu muhiimsan inuu barto een agricultureka oo kale barto xoolihii iyo caafimaadkoodii salebaan baa ku noqonaynaa salebaano waxyaabahaas odhanaysa waa idiin muhiim bal waxaad odhan karto waa idinku fiican yihiin oo dhallinyaraduna way ku guulaysan karaan oo markay jaamacadaha bilaabayaan maxay tahay Een, cabdikariinow waxa weeyaan horta dhallinyaradu inay dalkooda aaminaan oo marka ay jaamacadda een, bilaabayaan ay dalkooda aaminaan oo aanay ka tegin sida walaalkeen sheegayna ay een, galaan oo ay bartaan een, ma- maadaama ay da- dee aynan dal kale waxu baranayne loo baranayo dalkeennan waxa uu leeyahay iyo waxa uu haysto etayada ku leeyahay in la barto sida uu sheegay Een, marka waxaa wanaagsan dhallinyaradu iyo ardaydu een, in ay maadooyinkaas si fiican u bartaan maadaama oo ay dalkii dib ugu soo celin karaan oo kaga samayn karaan een, waxyaalo badan oo ay kow ka tahay shaqo abuurkii kuwii iyaga ka dambeeyeyna ay u heli karaan Een, gabagabada maryan een, bal ka warran rajada aad ka qabtaan inaad xaamadaada gasheen inaad kaalmo fiican ka keentaan oo aad waxbarasho bilaashan heshaan ka warran dadaalka dhallinyaradu ay taa ka samaynayaan ardaydu Een, ugu horeyn gaalin fiican iyo darajo fiican iyo guul fiican ayaan ka rajaynaynaa examinationka ee naga qaaday ee, jamhuuriyadda somalilan waxaana rajaynaynaa inaan ka guug- ka guulgaarno waxbarasho bilaashana ku helno haddii lahaydno kuna meel marno Een, ardayduna waxay rajaynaysaa inay ku guuleysato meel een, maxaan sheegay boos fiican iyo makaan fiican ay ka degto imtixaanaadka waxayna badankoodu rajaynayaan inay aqoontooda iyo wixii ay soo baranayeen iyo imtixaanka ay galeen ay ku heli doonaan jaamacado iyo waxbarasho tayaysan jaamac cabdirashiid rajada iyo waxaad rajaynaysaan iyo inaad waxbarasho wanaagsan heshaan oo aad kaalmaha wanaagsan aad gashaan bal ka warran Een, insha allahu tacala horta guul wanaagsan ayaan ku rajaynaynaa imtixaanaadkaas een, ay tamiiradu naga qaaday een, waxaanu rajaynaynaa inaanu me- darajo fiican aanu annaga iyo waalidka iyo gobolka ku farxi doono kasoo hayn doono een, helina doono annagoo ku kalsoon imtixaanaadka aanu gallay iyo aqoonta ardayda ay lahayd inaanu ka heli doono darajo aada u wanaagsan kuna heli karno jaamacado een, bilaasha iyo aqoon wanaagsan Ee, jirtaan waxaa laga yaaba haddii waxaa jirta marka ay soo baxaan deeqaha waxbarashada dibaddu inay maamulada haddii laba maamulada dhinacyada ka xiga oo kale ay si sifa- sifooyin cadaalad hor gobolada lagu qaybiyo haddii ay jirto cadaalad dhanka scholarshipka iyo wax- een deeqaha waxbarashada in gobolka uu heli- uu heli doono een- een number aada u wanaagsan een aad baan ugu rajo weynaa hawshaana waxaa intaas inoogu eeg dhegaystayaal barnaamijkeenii madasha oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaan ku eegeynay ardaydii gashay imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee gobolka sool waxaana nagala qayb qaadanaya barnaamijkeena salebaan cali axmed maryan maxamed xasan jaamac cabdirashiid cali oo dhammaantoodba ka mid ah dhallinyarada dugsiyada sare ee ku yaala magaalada laascanood intaanu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid lamida dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelya
aad ayuu u mahadsan yahay cabdikariim olol oo barnaamijkaasi madasha dhallinyarada inala socodsiinaya haatanna ciyaarihii xalay waxaa dalka masar gaar ahaan caasimadda magaalada qaahira ka furmay tartanka koobka qaramada afrika xulalka masar iyo zimbabwe ayaa lagu furay waxaana hal iyo eber ay guusha ku raacday xulka qaranka ee masar oo tartankan martigelinaya maxamuud terezage ayaa u dhaliyey goolka guusha ay masaaridu kaga badiyeen xulka zimbabwe maxamed saalax oo weerarka uga ciyaaray xulka masar ayaa dhowr jeer u dhawaaday goolka zimbabwe balse wax gool ah ma uusan dhalinin fursaddii ugu wanaagsanayd ee zimbabwe soo martana dhaqi- waxaa ka khasaariyey ciyaaryahan ovidi karuro dhammaadkii ciyaarta tartanka sanadkan ee qaaradda afrika ayaa waxa uu yahay kii ugu weynaa waxaana ka qaybgelaya afar iyo labaatan koox markii ugu horeysay iyadoo tartanadii hore ay ka qaybgeli jireen lix iyo toban xul ciyaartii xalay oo ka dhacday garoonka cairo international waxaa ku daawanayay dad gaaraya shan iyo toddobaatan kun iyadoona intaanayn ciyaarta bilaaban lagu furay xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay ciyaaraha kale ee qaramada afrika ee maanta dhici doona waxa ay xulalka isku arki doonaan sidan xulka kubadda cagta ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa caawa waxa uu la ciyaari doonaa xulka qaranka ee uganda waxaa sidoo kale ciyaaraha dhici doona ka mid ah galabta oo ay is arki doonaan xulalka nigeria iyo burundi oo ka wada tirsan gruupka b xulka ganeyna waxay la ciyaari doontaa kooxda qaranka madagaskar oo ka mid ah saddex wadan oo markii ugu horeysay abid ka qaybgalaya koobka qaramada afrika waxaa kaloo ka mid ah dalalkaasi ku cusub sanadkan xulka kubadda cagta ee burundi iyo weliba xulka kubadda cagta ee mauritania ugu dambeyntiina koobka latin america xalay xulka qaranka ee chile oo difaacanaya tartankan ayaa u gudbay wareega xiga markii uu laba gool iyo gool uga badiyay xulka qaranka ee ecuador alexis sanchez ayaa goolka guusha u dhaliyey kooxda qaranka ee chile ciyaaraha kale ee caawa dhici doona coba america bolivia waxay la ciyaari doontaa venezuela brazilna waxa ay fooda dari doontaa xulka peru waxaana brazil ay u baahan tahay in ay badiso si ay ugu soo gudubto wareega xiga dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta haatanna aan ku nasanno heesta qaaliluula iyo fanaanka xasan gantaal
qoton joogsigeediyo qorteeda dheeriyo quruxdeeda fara badan quruxdeeda fara badan noolaa qofkii helaa qoton joogsigeediyo qorteeda dheeriyo quruxdeeda fara badan quruxdeeda fara badan liibankii qayb iyo qoysu heelaa oo eedii qalaafiyo faraxayda dagaberi roobaa laheediyo qabidaar la dagaberi bankii qayb iyo qoysu heelaa oo quruxdii hargaysiyo ardawaayo kulalada qofidahar dhexdeediyo faraxay la dagaberi
heestaasi qaali luula iyo fanaanka xasan gantaal ayaan kusoo gabagabayn doonaa baahinteennii duhurnimo tan iyo galabta dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo qaamuusku meeshu buugta uu ku qoray iyo qardho iyo taleex baan aroskuugu qabla burca qaybaheedaan aroskuugu qabla waa qaali luule qalbigeeda yaadhaya way qiimo badantee uu yaryaa u daawada